laba ka mida beelaha dega gobolka shabeellaha dhexe ayaa heshiis ka gaaray colaad ka dhex jirtay beelahaasi walaala ah waxaana madasha heshiiska lagu gaaray goobjoog ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed madax dhaqameed soomaaliyeed oo muddooyinkii dambe u joogay nabadaynta beelaha wada dhashay ee ay colaadu ka dhexeysa degmooyinka raagaceelle iyo sidoo kale cadale ee gobolka shabeellaha dhexe wasiirka dib u heshiisiinta hirshabeelle cabdulaahi cadde ayaa ka warbixiyey heshiiska la dhex dhigay beelaha walaalaha ah
ilaahay aa mahadle saad ka warqabtaanba maalmahan waxaan ku sugnayn gobolka shabeellada dhexe degmooyinkiisa cadale ee raagaceelle gaar ahaan deegaanka burka diriimeed saad horu ogeedeen deegaanada waxaa ku sugnaay madax kala duwan sida madaxweynihii hore ee dalkan soo hogaamiyey sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweynihii dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweyne cali cabdulahi xuseen cali guudlaabe gogol nabadeed oo meeshaas ka fidsan oo lagu xallinaayey khilaafaadkii dadka beelaha khilaafaadkii dadka walaalaha ah soo kala gaaray gogoshi maadaama ay socoto si habsameel ay u socoto haddana deegaanadu deegaano aad u baaxad weyn waaye tabashooyin badan iyo culaysyo badan oo kala duduwanaa jira marka maadaama akhyaartii iyo madaxdii ay joogaan bannaanku u soo baxeen oo ay bannaanka joogaan fursadahaas waxaa looga faa'iidaystay in la xalliyo beelo walaalo ah oo wada dega degmooyinka cadale iyo aadan yabaal sida beelaha agoyar gaabane iyo warsangili ee runtii tabashooyin yaryar ayaa jiray dhimasha ma dhicin laakiin balaaya waxaa la yidhay daba la qabta ma lehe fool la qabtay leedahay saas daraaddeed marka wax badanaa laga hortegay xal badanna laga gaaray gogoshoodina gogoshaan gaar looga dhex waday maantanay soo gebagabowday oo laga gaaray runtii horumar aad u weyn madaxda meeshaan joogto soomaalidu waxay tidhahdaa gogol wixii loo fidiya kama badna laakiin tanu wixii loo fidsay way ka badan tahay saadka warqabtaanba gogoshaasoo kale waa dhacday mid kale ayaa hadda ceelbaraf ka furan deegaano kaleoo si yacnii ayagana goglooyin kalea ka furan meelo kalena waa laga furi doonaa si guud marka waxaan leenahay gobolka shabeellada dhexe iyo guud ahaan hirshabeellaba tabashooyinkeedii iyo culaysyadeedii guula bilaabaha laga gaaray madaxdana uma qorsheysna intay wax ka dhiman yihiin inay ka laabtaan colaad beeleedyada ayaa muddooyinkii dambe noqday kuwo kusoo noqnoqda deegaanada hirshabeelle gaar ahaana gobolka shabeellaha dhexe waxaana heshiiskan oo horudhac u yahay xalinta colaadaha beelaha dega gobolka shabeellaha dhexe oo ay wado dowlad goboleedka hirshabeelle